habeen wanaagsan khiyaarta awada naga dhegaysanaysaa waa siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka habeennimada rediyo muqdisho weydiinahayana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan sagootina u sameeyey guddiga loo xilsaaray dacwadda dowladda soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee heeg ee la xiriirta soomaaliya maamulka gobolka banaadir ayaa mamnuucay magaalada muqdisho lagu qabto bannaanbax uusan ka warhaynin maamulka gobolka allaha u naxariistay waxaa geninkii dambe ee maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed roble jimcaale goobaale maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga in gurmad ay u fidiyaan dadka barakacyaasha ee ku nool qaybo ka mida degmadaasi qaar ka mida saraakiishii hore ee soomaaliya ee ku nool waddanka norway ayaa soo diray baaq ku aadan soo xulista aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ee soo socda akhbaaraadka dibadda rediyo muqdisho uu idiinhayana waxaa ka mid ah ugu yaraan sagaal iyo labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka habeen wanaagsan khiyaarta wada naga dhegaysanaysaa intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena habeennimo ugu door karoonaa warkii oo dhan maxkamadda caalamiga ah ee heeg ayaa bilaabaysa dhegaysiga dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya cali cabduqaadir cali michael ayaa faahfaahinta warkan inoo haya maxkamadda caalamiga cadaaladda oo ah wax ka tirsan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa bilaabaysa dhegaysiga dacwadda dhex taala soomaaliya iyo kenya oo ku saabsan suhudiinta badda ee dhinaca badweynta indiya ee labada dale deriska ahi soomaaliya ayaa dacwadda geysay maxkamadda oo ay xarunteedu tahay magaalada heega dalka holland bishii august sanadka markuwaa laba kun iyo afar iyo tobankii kenya waxay kasoo horjeesatay dacwadda iyadoo leh dooda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya waa mid ka baxsan xeerka xeendaabka maxkamadda sidaa darteed ma ahan in maxkamaddu ay gasho dacwaddani laakiin soomaaliya ayaa ku adkaysatay in maxkamaddu ay go'aamiso sahodinbadeedka labada dal ee meeshu ay noqonayso maxkamaddu waxa ay go'aansatay in labada dhinac ay isugu yeerto in kenya laga dhagaysto waxa ay ku salaysan tahay diidmadeeda ay maxkamadda uga dalbayso inaanay dacwadda furin jawaab celin ayaa laga dhagaysan doonaa wafdiga ka socda dowladda federaalka soomaaliya waxaa keliya dacwaddu hadda la dhagaysanaya ay ku saabsan tahay oo qura inay tahay maxkamaddu inay gasho dacwadda oo ah doodda soomaaliya iyo inay go'aamiso inaanay dacwaddan geli doonin oo ah sida ay dowladda kenya ay doonayso haddaba dacwadda ayaa u dhexaysa qaabkan soo socda kenya waxaa laga dhagaysan doonaa warbixinteeda sagaal iyo tobanka bishan sebtembar iyadoo soomaaliyana jawaab celin ay bixinayso talaadada soo socoto taarikhdu ay ku beeganta labaatanka bisha sebtembar marka la isku soo noqdo ayaa waxaa la filaya in kenya maalinta arbacada taarikhdu ay tahay koob iyo tobanka bisha sebtembar ay warbixin mar kale laga dhagaysto iyadoo sidoo kalena soomaaliya ay jawaabayso maalinta jimcaha sidee saddex iyo tobanka bisha sebtembar maalin kasta marka dooda la dhagaysto maxkamaddu waxay barteeda internetka ay kusoo daabici doonta dooda maxkamadda laga soo jeediyey oo sideeda u qoran maalinta dambaysana maxkamaddu waxay soo saari doonto war-saxaafadeed ku saabsan go'aanka laga gaaray dacwaddaasi soomaaliya waxaa uga qaybgelaya xeeralaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir oo horkacaya wafdi heer caalamiya oo qaanuun iyo farsamayaqaano ku takhasusay suhudiinta badaha oo isugu jira soomaaliya ajaanib iyo sidoo kale danjiraha soomaaliya u fadhiya waddanka biljamka diblomaasiyiin saraakiil hore madax iyo wakiilo ka socda laamaha kala duwan ee dowladda soomaaliya bulshada rayidka oo ka kala socda gudaha iyo dalka dibaddiisa soomaaliya iyo kenya ayaa badda ay ku murunsan yihiin waxaa la aaminsay inuu ku jiro shidaal ay tahay in biyaha hoostooda laga soo saaro soomaaliya markay dacwadan gudbinaysay sideed iyo labaatanka bishii agost sanadka markuwa laba kun iyo afar iyo toban wixii ka dambeeyey waxaa agbadeedka soomaaliya isaga baxay shirkado shidaal baarayay oo kenya heshiis kula jiray marka laga reebo shirkad lagu magacaabo e n i oo dalka talyaaniga laga leeyahay oo la sheegay in weli biyahaasi ay ku jirto dacwadda soomaaliya oo ah qoraal dhammaystiran waxaa maxkamadda u gudbiyey xeerlaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir soomaaliya ayaa ka go-an inay u doodo xuquuqdeeda iyadoo aanay cidna ku xadgudbaynin maxkamadda heeg waa wax ka mida lixda waaxood ay ku dhisan tahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa maxkamadda xarunteeda waxay ku taalla dalka holland halka shanta waaxood kalena ay ku yaaleen magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay ee dalka maraykanka wakiilada ka socda soomaaliya ee dacwadan goobjoogka ayaa filaya in rajo wanaagsan iyo natiijooyin ay kasoo bixi doonaan dacwadan labada dal soomaaliya kenya u dhexaysa oo ah in kenyaad ku xadgudubtay xuduudbadeeda soomaaliya
aad bu mahadsan yahay cali cabduqaadir madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan sagootina waxa uu sameeyey guddigii loo xilsaaray dacwadda dowladda soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee heeg ee la xiriirta badda soomaaliya muxidiin macalin cabdulle ayaa faahfaahinta warkan inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan sagootina waxa uu xarunta madaxtooyada kula qaatay guddi korjoogto ah oo tegi doona maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda i c j xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka oo si gaar ah ula hadlay guddigan ayaa ku booriyey in si wanaagsan ay uga soo baxaan howsha loo wakiishay ee ah difaacidda soomaaliya waxaana madaxweynuhu uu caddeeyey inay rajeynayaan in dacwaddaasi guul ay ka soo gaaraan madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya si sharci ah ay u martay dacwadda la xidhiirta muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaana uu tilmaamay inuu ku kalsoon yahay in soomaaliya ay guul ka soo gaarto dacwaddaasi guddigan ay dowladda soomaaliya u dirtay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ku taalla magaalada heeg ee dalka holland ayaa la filayaa inay goorjoogto ka noqdaan dacwadda dhinaca muranka badda ee u dhexaysa dowladaha soomaaliya iyo kenya oo berri ka furmaysa heega dhinaca kale xeerlalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa gaaray dalka holland halkaas oo lagu wado in maalinta berritaha oo ay ka furanto dacwadda la xidhiirta xadgudubka kenya ee badda soomaaliya xeerlaalyaha oo warbaahinta qaranka kula hadlay garoonka stable waxa uu sheegay in kulanka lagu wada in maalinta berritaha uu ka dhaco maxkamadda caalamiga ee heeg uu ku saabsan yahay dhegaysiga isurtaagka kenya ee ku aadan sii socoshada dacwadda waxaanu intaasi ku daray in kulanka berri bilowda uu socon doono muddo saddex isho ah lana soo gebagabayn doono maalinta khamiista ah duluucda dacwaddan weli lama gaarin kulanka berri maxkamaddu waxay ku dhagaysan doontaa doodda kenya ay ku hor istaagayso in dacwaddu ay sii socoto iyo dowladda soomaaliya oo sheegtay inaysan doonaynin in wax wada hadallaha ay kala kashokinyaan arrintaasi ayuu yidhi doctor axmed cali daahir waxaana uu dhinac kala raaciyey in dowladda soomaaliya dhinaceeda ay u dhammaystirtay wufuudda ka qaybgelaysa kulamadaasi dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin garyaqaanka kenya ayaa maalinta beritaha hadallo ka jeedinaya maxkamadda annagu maalinta talaadada ah ayaanu ka hadli doonaa waxaana boqolkiiba boqol rajo wanaagsan ka qabnaa in soomaaliya ay ku guulaysan doonto dacwadda waana sida saxda ah marka laga eego sida sharciga caalamigah uu dhigayo ayuu yidhi xeerlaalyaha guud ee qaranka xeerlaaliya doctor axmed cali daahir waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan waxba ka soo qaadin dooda kenya ee ku saabsan in arrintaasi ay kala hadlayaan dowladda soomaaliya kenya waxaay tiri muranka badda waxaa ka wada hadlaya kenya iyo dowladda soomaaliya looma baahna in maxkamadda caalamigu soo fargeliso dowladda soomaaliyana arrintaasi gaashaanka ayay u dururtay maadaama kulamo badan oo labada dal horay u dhex maray lagu guulaysan waayey ayuu yidhi xeerlaalyaha guud ee qaranka waxaanu intaasi raaciyay in wafdigiisa ay maanta gelinka dambe iyo caawa ku soo biiri doonaan xubno kale oo ka kala socda dowladda ururada bulshada iyo aqoon-yahano muxiidiin macalin cabdulle s n t v muqdisho
aada u mahadsan yahay muxudiin allaha u naxariistay waxaa gelinkii dambe ee maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale kaasi oo u geeriyooday kadib markii gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha gar waxyaabaha qarxa ee argagixisada al-shabaab la beegsadeen gaari uu saarnaa isagii ciidankiisa wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in marxuumka uu ahaa nin halgan dheer u soo maray ka xoreyntii cadowga magaalada muqdisho dowr wanaagsanna ku lahaa ciidamada
waa mahadsan tahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan eeridii jenaraal goobaale aan ugu tacsiyeeyo ummadda soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gaar ahaanna reerkii iyo qoyskii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday inuu ilaahay sabri iimaan ka siiyo isagana jannadii ilaahay ka waraabiyo jannatulfardowsa intaas markaan ka gudbo janaal goobaale runtii wuxuu ahaa nin oo geesi ah oo wadani ah oo ahludiin ah runtii oo lafdhabar u ahaa dagaaladii dagaal dagaaladii iyo howlgalladii lagula jiray argagixisada al-shabaab runtii xoreyntii magaalada muqdisho laga xoreeyey al-shabaab oo laga saaray wuxuu u ahaa lafdhabar qeyb weyn buuna ku lahaa ciidankii uu hogaaminayay runtii waxay ahaayeen iyo isagaba dadkii ka aad ugu howlgalay arrintaasi marka runtii geeridiisa aad bay un inoo taabanaysaa annagoo dhan waana runtii waxaan leeyahay waana midgarayn doonaa marka ilaahay u naxariisto waa nin wuxuu ahaa runtii howlkar ah aada howlkar u ah nin oo ma aragtay aada firfircooni iyo wadaninimo aada ugu lahaa waajibaadkii qaran ee saarnaa oo ah inuu maaragtay ciidamadiisa uu hogaamiyo uu howlgeliyo marka runtii magac iyo sharaf weyn buu ku lahaa ciidamada gudahooda iyo qaranka soomaaliyeedba runtii
waa taa marka maadaama hadda nin qiimo badan oo horta runtii qof walba maalintii ilaahay usoo qoray inuu dhinto ma dhaafayo laakiin waa inuu ka tagaa maaragtay taariikh wanaagsan waa inuu ka tagaa qofka
kaasi waxa uu ahaa wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo qadka taleefonka kula hadlayay radio muqdisho islamarkaasina faahfaahin ka bixinayay inta uu ka yaqiinay taariikh ahaan allaha u naxariisee taliya guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal maxamed rooble jimcaale goobaale oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii argagixisada al-shabaab ay gaari waxyaabaha qarxa la beegsadeen maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda magaalada muqdisho ay ku qaban doonaan banaanbax looga soo horjeedo dacwadda kenya ay ku sheeganayso badda soomaaliya nuur siciid taaliil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa shir gudoominayay kulankan oo ay isugu yimaadeen gudoomiyaasha degmooyinka xubno ka tirsan maamulka gobolka agaasimayaal iyo saraakiil kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay in magaalada muqdisho aan lagu qaban karin banaanbax uusan la socon maamulka gobolka banaadir sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay in magaalada muqdisho dhowaan lagu qaban doono banaanbax aada u weyn kaasoo looga soo horjeedo dacwadda ka dhankaa ee badda u dhexaysa kenya iyo soomaaliya kulanka ayaa marka uu soo idlaaday afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxa uu la hadlay warfidyeennada qodobka ugu muhiimsan ee maanta aad iyo aad looga hadlay waxa weeye arrinta banaanbaxyada ku saabsan oo ay rabaan qolo walba inay inta soo bixiyaan bulsho soo bixiyaan ay banaanbax sameeyaan aysan fasax u haysanin magaalada muqdishow toddobiyo toban degmo waay toddobiyo toban guddoomiyaha xukunta duq magaalana maamula banaanbax uusan ogayn gobolka banaadir kama dhici karo magaalada muqdisho waa amar guddoomiye gobol dhammaanna inay fuliyaan laamaha ammaanka gobolka iyo degmooyinka ayaa loo baahan yahay qodobka kaleo ugu muhiimsan horena loo ogay waxaa weeye arrinta ku saabsan fasaxyada hoteellada ka dhacay wasaaradda amniga mas-uulka ah ayadaa fasax looga soo qaadanayaa laakiin warqad aan tiim bara lahayn waxaa dhacdo in warqado bilaa tiim bara la arko guddoomiyaha degmadu wuxuu qabaa amar ah warqad aan tiim bara iyo inistaata lahayn inaan la aqbali karin oo warqadda ka soo baxaysa wasaaradaha iyo hay-adaadka dawliga ah ee ay tiimbaraysan tahay si loo ogaado referensigeeda iyo raadraaceeda iyadana qodobka maanta aad iyo aad gobolka banaadir looga fahmay ayuu ahaa in la fuliyona ilaahay idinkii waa rajaynaynaa dhowaan gobolka banaadir wuxuu qaban doonaa banaanbax looga soo hor jeedo in badda soomaaliya ay gorgortan gasho badda soomaaliyeed gorgortan ma geli karto badda soomaaliyeed cid siku kulama lihin waad ogtiin dacwadii baa socota dhegaysigii baa bilaabanaya berri haddii laha idmo oo loo baahan yahay ummadda dhan ee adduunka joogta inay u bannaanbaxaan gobolka banaadir waajibkiisa waa qaadanayaa bannaanbaxaasna waa la samaynaya haddii laha idmo si nabadgelyo ah uuna ku dhici doonaa haddii laha idmo maalinta iyo xilliga u dhacayana uuna soo sheegaynaa
kaasi waxa uu ahaa fayeenka maamulka gobolka banaadir waxaana uu ku dambeeyey warbixintii wariyahayaga nuur siciid taaliil maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ahi inay gurmud u fidiyaan dadka barakacayaasha ee ku nool qaybo ka mida degmadaasi dadkan uu isugu jira carruur haween dhallinyaro iyo dadda ah oo tira ahaan lagu qiyaasay shan iyo soddon kun oo qoys ayaa ka soo barakacay qaybo ka mida gobollada dalka iyo xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya qoysaskan oo haystaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka waxbarashada hooyiga iyo biyola-aan ayaa waxay ku nool yihiin guryo ka samaysan baco iyo cooshado oo ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ma jirto wax gargaara oo lasoo gaarsiiyey barakacayaashan marka laga reebo deeq xoolaah oo ay u soo marsiisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maamulka degmada kaxda si ay farxadda ciidda ula wadaagaan bulshada soomaaliyeed qaar ka mida barakacayaashan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay xaaladooda nololeed iyagoo qeyladhaan iyo baaq u diray hay-adaha samafalka dowladda federaalka soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed intooda wax haysataa dalkeen dib aan soo laaban haddaan intii maalmada maarta duufiyo badan baa haddana haystaan waxaan aan haysano hanti oo maanta aan haysano ma laho ilmaha waxbarashada nooma haystano dhibaatooyin gaajo gogol la-aan wax kasta iyo maarata guri la-aan hooyi la-aan dhig weyna caad u qabnaa saan u imaan waxaa noo qabtaa ma arkin haddii ka tegi wayso degmada kaxda maarata gudoomiyaha waxoogaa labadan beri noo ororte oo maarata inta iida maarata waxoogaa imaarag oo nala siiye kadamba wax ka noqoroorni inta koyni baahin hayte biila'aanan hayte laakiin alxamdulilah inti koyni gudoomiyaha gobolka eed eedalaan mahadsinya mal macna noola leh yawna helni alxamdulilah laakiin oo biila-aanan hayt ba'la-aanan hayt rooba kooy
gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil ayaa u jeediyey dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka inay gargaar bini aadanimo soo gaarsiiyaan qoysaskan isagoo intaasi ku daray in noloshoodu ay aada u hoosayso ayna la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah waxaan baaq heer sara aan u dirayaa maamulka gobolka dawladda dhexe dhammaan beesha caalamka intii wax danaysa oo dhan ilaahay inay maaragtay ay ilaahay dartiis dadkaa loo soo gargaaro aad iyo aad bay u dhibban yihiin sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa oon codsanaynaa oon codsanaynaa in la soo booqdo oo loo yimaado oo waxay qabaan la arko oo dhibaatadooda nalala qiimeeyo annaga way naga baaxad badan yihiin wax allaala waxaan u awoodna ka degma ahaan haddaan nahay oon u awoodna ma jirto gobolkuna waa uun maaragtay kayle iyo iyo wargelin unbuu ku leeyahay waana gaadhsiin doonnaa dawladda dhexe iyo beesha caalamkaba waxaannu ka codsanaynaa inay soo gaadhaan dadkan waa dad soomaaliyeed waa dad muwaadiniina waa dad meelo badan ka soo kacay kenyay ka soo bara kaceen gobollada dalka oo dhan bay ka soo bara kaceen magaalada muqdisho gudahooday ka soo bara kaceen waa dad intaa laydheh iyo intaa bannaanka ay isugu yimid haba yaraatee wax nolola oo haystaan oon leenahay maanta way haystaan inta dooniba halleekaate oo aan ilaahay xaggiisa aan hayn oy ka nool yihiin ma jirto degmooyinka kaxda iyo dayniile ayaa martigeliyey qaxootigii ugu badnaa kuwaasi oo iyagu ka soo barakacay qaybo ka mid a gobollada dalka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii sababo la xidhiidha adeegyari iyo xadgudubyo ka dhana xuquuqulinsaanka waxaana tiradoodu ay kor u dhaafaysaa boqol iyo labaatan kun oo qof cabduqaadir yuusuf urshaad telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu yaraan sagaal iyo labaatan qofood ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmo mashquul badan oo ku taala deegaanka jelsiya sabtidii balse waxaanay caddeyn sababta ka dambaysay qaraxaasi bill de belozia ayaa waxa uu yahay duqa magaalada waxaana qaraxaasi uu ku tilmaamay mid loo qasday ama si ulakacahi loo geystay laakiin waxa uu sheegay inaysan jirin wax caddayna oo argagixisada lagula xiriiriyo qaraxaasi ayaa burburiyey daaqado waxaana laga maqlayey dhismayaal kale oo ka durugsan meesha ay wax ka dhaceen sidoo kale qalab kale oo lagu sheegay inuu yahay midka wax lagu karsado ayaa mar dambe laga helay isla deegaankaasi sidaasi waxaa sheegay saraakiisha ciidamada booliska dadka dhaawacmay dhammaantood midkoodna xaaladiisu ma liidato sida uu sheegay taliyaha waaxda dembidembis taliyaha waaxda debdemiska ee magaalada new york dadka dhaawacmay intooda badan ayaa waxaa waxyeele ay kasoo gaartay firarka dhalooyinka iyo burburka kale dhinaca kale booliiska gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa toogasho waxay ku dileen nin midi ku weeraray dad wax ka iibsanayay suuq weyn oo ku yaala waddankaasi maraykanka ninkaasi ayaa tooyuriyeeyey ugu yaraan sagaal ruux sidaa saraakiisha ciidamada booliska ay sheegeen warkii habeennimo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta awooda nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeena uu seego oo beyskeena radio muqdisho dot net ayay ka heli kartaa